kooxda kubadda cagta j c c h oo kamid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo kana dheesha horyaalka heerka koowaad ayaa kulan dhiirigelin ah lagu sameeyey gudaha magaalada kismaayo waxaana kasoo qaybgalay kulanka maamulka macalimiinta iyo xidigaha kooxda j c c i iyadoona ciyaartooyda uu kulankan dhiirigelinta u sameeyey mid ka mid ah qurbajoogta kasoo jeeda deegaanada jubbaland ugu horeyn qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee j c c i ayaa ka mahadceliyey kulankan loo sameeyey waxaan ku hadlayaa anoo matala afka ciyaartooyda kooxda kubadda cagta waxaan u mahad celinayaa agaasime siciid cabdulaahi budul si joogsade oo noo sameeyay kulan dhiirigelin ah aad buu u mahadsan yahay dhankiisa macalin cabdiqaadir bo macalinka kooxda j c c i ayaa u mahad celiyey shaksiga markaasi u sameeyey kulankan dhiirigelinta ah saama dhamaa ciyaartooyda kooxda j c i caawa waxaa casho sharaf noo sameeyey agaasimaha tiimka siciid cabdi budul oo qurba joog ah oo reeksmaayo ahaa cashahaasoo ugu talagalay dhiirigelinta tiimka j c i marka waxaan idhaa soo dhawaada wuuna ku mahadsan yahay guddoomiyaha iyo boorka tiimka j c i waxaan hadda ku rajinaa guddoomiyaha kubadda cagta ee jubbaland guddoomiyaha Axmed Soo- ugu dambeyn axmed khaldaan guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland ayaa ugu baaqay qurbajoogta kale ee kasoo jeeda deegaanada jubbaland in sidan oo kale ay u dhiirigeliyaan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo isagoona u mahad celiyey shaqsiga kulankan dhiirigelinta u sameeyey kooxda kubadda cagta j c c i xidigaheeda waxaa shariifa inaan kala soo qayb galo cashadan iyo munaasabadan oo j c ay samaysatay runtii waana dhiirigelin mudan inay kooxaha dhan ay samaystaan j c i waxay tusaale u noqotay kooxihii ka dhisnaa horyaalka sareeda jubbaland caawa cashadii koowaad ay samaysteen oo isku dhiirigelinayaan waxaan u sameeyey walaalkood oo agaasimahooda ahaa oo qurba joog noqday waayadii dambe xagga inta dambe ku noolaa siciid joogsi aad u mahadsan maadaama naadigiis uu dhiirigelinayo uu ka tagay reeksmaayoodka maqanna waxaan leeyahay dee siciidha lagu daysado maadaama kooxda uu ka tagay uu dhiirigelinayo dad badan oo kooxooda ka maqana jiro inay ayagana dhiirigeliyaan j c i sida ogna naadi fiican waaye horyaalkan waxaa waaye zaahid ugu dagaalama oo wax faltamaan haddana kaalin fiican ay ku jiraan marka waxaan rajeynayaa inay sii la wajibaaraan dadaalkooda ay kooxaha ay la xifaaltamayaan iyo ayagii ay ka muuqdaan mar walba ay ka dhex muuqdaan sharee cabdirashiid xuseen jubbaland t v kismaayo